Mimi kwa majina naitwa Abdullahi Isa Ibrahim kutoka Kenya. Nimesaliwa katika kaunti ya Wajir.
muwaasasada warbaahineed ee alkataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybta labaad muuqaalada lagu soo gudbinayo fariimo ay jeedinayaan maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda kenya kuwaasoo lagu qabtay dagaalkii weynaa ee ka dhacay degmada eelcade ee wilaayada islaamiga ah ee gadow maalin jimcaha shan iyo tobanka janwari laba kun lix iyo tobankii kadib markii dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan militariga al-shabaab ay soo afjareen xiro ballaaran oo iskororan ah oo ay ciidamada kenya ku lahaayeen degmada eelcade ee gobolka gadow xalqadan ayaa waxaa ka soo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda kenya oo lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim kaasoo fariintan dhinacyada kala duwan taabanaysa kasoo dhex diray xiradii lagu laayay saaxiibadiisa waxaana gadaashiisa ka muuqda oo kaamirada alkataib soo qabanaysa gaari beeba ah oo ka mid ah raadiga gaadiidka ay mujaahidiinta ku gubeen dagaalkii eelcadde askarigan ayaa waxa uu quus ka muujiyey in wixii ka dambeeyey weerarkii eelcadde ay sugayeen in mar waliba ay dowladdii ay u dhaarteen soo furato waxa uuna nasiib daro ku tilmaamay in siddeed sano aysan eheladooda dib ula midoobeen intii ay ku dhaceen gacanta al-shabaabna ay daryeel helayeen kadib weerarkaas waxaan filaynay in dowladda kiiniya iyo shacabka kiiniya ay wax ka qaban doonaan xaaladdeenna si aan ugu laabanno guryahayaga oo aan ula midowno qoysaskeenna nasiib darro taasi ma dhicin waana siddeed sano oo aanan arkin kuwii aan jeclaa iyo dalkii aan ku koray la yaabka waxaa ugu weyn in kuwanna qafaashay ee al-shabaab ay yihiin kuwa daryeelaya nolosheenna badbaadinaya oo ka shaqaynaya caafimaadkeenna waxa uu ku cataabay koobay lixdan sano jirkan ka tirsan ciidamada kenya inay la nool yihiin welwel iyo walbahaar joogto ah isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ayaa sheegay in soomaaliya ay u yimaadeen difaacida dowladda kenya hase ahaatee ilaa iyo haatan dowladdii iyo shacabkii kenya ee hadaanta ugu tuuray naftiisa kama aanan helin wax caawinaad ah sida uu hadalka u dhigay askarigan ka tirsan ciidamada kenya ee lagu qabtay dagaalkii weynaa ee lacadde intii lagu guda jiray muddadan dheer waayo aragnimo xanuun badan iyo walbahaar joogto ah ayaa sababay in timahayaga ay ciroobaan waxaana ka fakiraynay xaaladda adag ee aannu ku jirno waxaan soomaaliya u nimid si aan u difaacno dowladda kenya iyo dadkeeda hase yeeshee ilaa maanta wax caawimaad ah kama helin dowladda kenya ama shacabkeeda xitaa mudaaharaad oo cadaadis lagu saaraya dowladda si ay xaaladdan wax uga qabato lama samaynin taasi waxay keentay in arinkayaga la iska iloobo feelkeenna lagu tuuro qashinka Ujumbe ni kwa serikali ya Kenya, haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir
cabdulaahi ciise ibraahim ayaa fariin u diray madaxweynaha haatan hoggaanka u haya dowladda kenya ee william ruto isagoona cod dheer ku sheegay in xaaladooda ka shaqeeyo si loo sii daayo oo ay dib ugu laabtaan isaga iyo maxaabiista kale ee garbihiisa ah dalka kenya ayna ka baxaan gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab Samia Arab Ruto.
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna si fiican ayaan u xasuustaa in madaxweynihii kaa horreeyey uhuru kenyaata uu dhammaystay labadiisii xilli isagoo naga dhaga adeegay oo naga jeestay maanta adigu waxaa tahay madaxweynaha waxaan kaa codsanaynaa in aadan ku dayan isaga ka shaqay xaaladdeenna sida awooddaada ku jirta madaxweynenimo xalqadan ay habeenkii xalay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataib ayaa kusoo beegmaysa xilli habeenkii ka dambeeyey alkataib baahisay fariintan la mid ah oo jeedinayay sarkaal ka tirsan ciidamada kenya oo lagu magacaabo geerishon wanyoya wasike kaasoo isagana ka mid ahaa ciidamadii lagu soo qabtay macrakadii weyneed ee ka dhacday degmada eelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gadow taasoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku xasuuqeen ugu yaraan laba boqol oo ka tirsan ciidamada kenya hub saanado militari maxaabiis iyo gaadiid gaashaaman ay kusoo furteen xarakada al-shabaab